wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruushe ayaa gudoomiyey kulankan oo looga hadlayay arrimaha bini'aadinimada kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro maamulka degmada baydhabo xubno ka socday degmooyinka koonfur galbeed iyo madaxda hay-adaha gargaarka wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruushe ayaa ka waramaya ahamiyadda kulanka kulankii saddex bilaha ahaa ee hay-adaha iyo wasaaradda gargaarka ay uga wada hadli jireen arrimaha waaweyn ee caqabadaha ah ee hortaagan arrimaha bini'aadanimada koonfur galbeed soomaaliya waxaa caadi noo ah in labadii isbuuco mar dadka farsamo yaqaanada ay kulmaan saddexdii bilna mar si high level ah ama heer sare looga soo looga soo qayb galo laga hadlo caqabadaha markaas jira maanta ajandayaasha miiska noo saaran waxaa ka mid ahaa kow warbixin laga dhegaystay degmada kuntuwaarey guddoomiyaheeda oo ka warbixiyey xaaladaha degmada kuntuwaarey ka taagan waxaa kaloo warbixin ka bixiyey odayaal dhaqan iyo maamul degmada awdheegle oo hay-adaha warbixin siiyey caqabadaha iyo culeysyada ka jira meeshaas oo ay ka mid tahay walwalka laga qabo fatahaad inay ka dhacdo degmada awdheegle waxaa kaloo qayb ka ahaa shirka maanta nagala soo qayb galay ururka dhagoolayaasha koonfur galbeed guddoomiyahooda oo ayagana u diyaar garoobayay saddex iyo labaatanka bishan xafladda ay qabsan doonaan oon aad uga mahad celinayo laba hay-adood oo ku yaboohay lacagta ku baxaysa xafladdaas hay-adahaasoo kale hay-adda gareedo iyo hay-adda juba foundation oo ballan qaaday inay gacan siinayaan xafladda saddex iyo labaatanka sebtembar ee maalinka dhagoolayaasha kulanka waxaa kaloo looga hadlay oo lagu soo bandhigay need assessment ama baahiyaha ka jiro shan degmo oo ka mid a koonfur galbeed soomaaliya degmooyinka qansax dheere buur rakaba degmada waloweyn xudur iyo waajid warbixintooda lagu soo bandhigay si guud xaaladda sida ay tahay iyo waxyaalaha baahiyaha ka jira qodobka u dambeyn wuxuu ahay in laga hadlay arrimaha ka hortaga iyo daabeershanka sharciga la qoraayo meeshoo maraayo kulankan waxaa ka soo qayb galay ilaa konton hay-adood oo ka shaqeeya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ha ahaadaan kuwo local ah oo maxalli ah ha ahaadaan kuwo international ah n g os ah ama ha ahaadaan hay-adaha u n-ka aadaan uga mahad celinaynaa hay-adaha ka shaqeeya koonfur galbeed dadaalada iyo howlaha ay deegaan ka wadaan inkastoo dhaqaalihii adduunka uu hoosu dhacay haddana waxaan aad ugu mahad celinaa hay-adaha dadaalada ay muujinayaan kulankaasna waxaa kulan aad u qiimo badan waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo maamulka runjinaad oo maanta shirkan si mutadawacnimo ah noogu qabtay xaruntan oo ay soo bandhigayaan qalab cusub oo oo maxay ahayd loogu talagalay in lagu qabto barnaamijyada ama xafladaha lagu qabto maamulka runjinaadna u mahad celinaynaa iyo guddoomiye xildhibaan bishaaro oo run ahaantii mar walba saaxiib la ah hay-adaha saafalka ahna qof ummadda u gargaara marka aada u mahadsantiin kulamadan ayaa inta badan la qabtaa saddexdii bilba mar iyadoona mar walba ahmiyadda lagu saaro xaaladaha taagan markaa